bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda dalsa qodobada ugu aan warkeenna habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shirkii waxbarashada qaranka ee maalmahanba ka socday aan iraada shirweynihii waxbarashada ah ee maalmahanba ka socday magaalada muqdisho ayaa caawa lagu soo gabagabaynaya magaalada wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya oo ka qaybgelaya shirka waddammada islaamka madaxweynaha dalka kenya william ruuto sheegay in soomaaliya ay doonayso inay qayb uga noqoto waddammada bariga afrika islamarkaana uu sheegay in arrimahaasi oo dhan loo dariso doono shirka wadatashiga qaran oo maalintii labaada galay isagoo ay ka qaybgalaya madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir akhbaaraadka dibaddana dabadbaxay looga soo horjeedo madaxweynaha dalka faransiiska ayaa weli ka socda magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ku yaala
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waa qodobadayna wararka ugu waaweynah dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka qeybgelaya shirka afartan iyo sagaalaad ee ururka dalalka islaamka wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya oo isagoo ku sugan shirkaasi uga qeybgelaya dowladda soomaaliya ayaa waxa uu wasiir haruuse oo dalka muritaaniya kaga qeybgelaya shirka afartan iyo sagaalaad ee golaha wasiirada golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga islaamka shirkani oo ka dhacay magaalada nawaakshood ay muddo u socon doona lagala hadli doon arrimo la xiriira amniga iyo xasiloonida dalka ku bahoobay ururka islaamka o i c dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya kulan gaara la qaatay xogeyaha guud ee ururka iskaashiga dalalka islaamka doctor xuseen ibraahimi taaha ayaa wuxuu ka wada hadleen taageerada muuqata ee ururka uu siinayo soomaaliya shirkii waxbarashada shirkii looga hadlaya arrimaha waxbarashada dalka ee maalmahama ka socday magaalada muqdisho ayaa caawa lagu soo gabagabeynayaa magaalada muqdisho shirkan ay soo qaabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo taxaliinta sare ee xukuumadda soomaaliya olo hormuud ka yahay wasiir faarax cabduqaadire ayaa haatan qabagabadiisa iyo gabagabeyntiisa waxay ka socotaa golaha murtada iyo madadaalada national teatrka inka badan oo kamid ah bahda waxbarashada ay kulankan ka qaybgalaysa iyadoo maalmihii dhoweydee shirkan uu socday looga hadlay arrimo dooda ku saabsan ee diradda lagu saarayay sidii waxbarashada dalka sare loogu qaadi lahaa islamarkaana inta badan bahda waxbarashada u diyaargaloobi lahayn in isbedel lagu sameeyo hanaanka waxbarashada dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ustaad faarax cabduqaadir oo isagoo kulankaasi ka qaybgalay islamarkaana kulanka furitaankiisa oo isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ka hadlay ayaa sheegay inay ka badan saddex milyan oo qofood oo caruur ah iyagu waxbarasho la-aan ay ku haysato dariiqyada dalka soomaaliya waxaana madaxweyne xasan sheekh uu sheegay in caruurta soomaaliyeed fikirkooda dhaliso islamarkaana maskaxdooda iyo garaadkooda sare loo qaado kulankan ayaa haatan ka soconaya golaha murtida madadaalo national teatrka ayaa lagu wada gabagabadiisa in laga soo saaro oo murtiyeed ka hadlaya xaaladda waxbarashada ee dalka sidii loo horumarin lahaa shirkii wadatashi qaran oo maalintii labaad galay islamarkaana ka socda magaalada baydhabo ayaa waxaa ka qeybgalay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kan gobolka banaadir oo kardaayaxa ayaa warkan faahfaahinaya
waxaa maalintii labaad ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir shirka oo shalay ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana looga arinsanayaa qaab dhismeedka dowladnimo sida amniga hanaanka federaalka maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac madaxweynaha maamul goboleedka ah koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa shirka ka maqan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo uga baaqday sababo aan la cadaynin ammaanka guud ee magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ah ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa aada loo adkeeyey waxaana la xiray dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xarunta madaxtooyada iyo hareeraheeda shirkan ayaa la filayaa inay kasoo baxaan natiijooyin wax ku ool ah kuwaas oo muhiim u ah habsame u socodka hanaanka dowladnimo ee soomaaliya inkastoo puntland ay ka maqan tahay shirka haddana lama oga sida ay ugu qanci doonto waxaa kasoo bixi doona shirka ka soconaya magaalada baydhab ah ee xarunta gobolka baay
ciidanka laba sugidda ee jubbaland ee kuwa midooda afrika admis ayaa la sheegay in howlgallo ay ka fuleen qeybo ka mid a deegaano hoos yimaada degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose ciidanka ayaa la sheegay in iyagu ay ka fulayeen deegaano hoos yimaada degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanada lagu magacaabo dhagax iyo weliba calbulaay iyo shabaax ooslaga degmada dhuubley ciidanka iyo maamulka gobolka iyo kan degmada madow iyo weliba sidoo kale dhuubley ayaa sheegay in ciidanku ay ka hortageen qorshe ay doonayeen siday sheegeen dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ka geystaan deegaanadaasi ciidanka nabasugidda jubbaland iyo kuwa cadmis ee dhowlib ku sugan ayaa baaritaano kala duwan waxay ka sameeyeen wadooyinka muhiimka ee xaafadaha taliyaha ciidanka nabasugidda ee degmada dhuubley kabtaan cabdulaahi ibraahim cadde ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan uu qeyb ka yahay xooga ay heleen sida uu sheegay oo ku saabsan in dagaalamayaasha al-shabaab ay doonayaan in ay weeraray ka fuliyaan qeybo ka mid ah deegaano hoos yimaada degmada dhuubley ee gobolkaasi jubbada hoose madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa sheegay in soomaaliya ay dooneyso inay qeyb ka noqoto ururka iskaashigaah bariga afrika madaxweynaha dalkaasi kenya william ruuto ayaa sheegay in qorshayaashan la doonayo inay kugu biirto soomaaliya ururkaasi uu yahay mid la doonayo sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana dowladda soomaaliya ay ku biiri lahayd ururka william ruuto ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ururkan lagu magacaabo e e a c kadib marka lasoo gabagabeeyey ayuu yidhi qiimeynta sidoo kale ay wado ururkan madaxdooda waxaana sidoo kale william ruuto uu sheegay in dowladda soomaaliya ay tahay inay ku biirto ururka bulshada bariga africa waxaana sidoo kale uu madaxweynaha dalka kenya uu sheegay in suurtagalnimo ay tahay in suudaan iyo etoobiya ay ku biiri karaan ururkaasi dowladda soomaaliya hore u sheegtay in codsiga ay gudbisay ku saabsan inay rabto inay ku biirto ururka iskaashiga bariga afrika halka warkaasi aad kala socotaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalkaasi faransiiska ayaa sheegtay inay ka hortagtay weerarada anirada dibadbaxyada xoogan ee maalmahanba ka socday caasimada dalka faransiiska ee magaalooyin badan oo ku yaala dalka waxaana sidoo kale ay sheegtay in dowladda dalkaasi iyadoo ay doonayso in wax badan ay ka qabato iyadoo lagu eedeeyey dowladdu kadib markii dibadbaxyadan ay dhexeen falal uu qaaday ama tallaabooyin uu qaaday madaxweynaha dalkaasi ee faransiiska emmanuel macron dibadbaxayaasha ayaa gubaya taayaro islamarkaana kaga soo horjeedaan xaladaha madaxweynaha dalkaasi ku dhawaaqay gudaana warkii habeennimo aad ka dhageysaneyseen idaacadda dalsan heertana dhegeysanaysa ee caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel